wuxuu yidhi ilaahay jannada ayaan weydiistaa naartana waa ka magan galaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam xawlaha anu dambin annaguba intaa agteedaan waa nuulnuuleenahay saasuu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam marka qolyaha suufiyada aada u balaceeya in ilaahay loo caabudo in markaa janno la helo naarna laga badbaado in rabbi loo caabudo oo yidhaahdo waa darajo laga mudan yahay dale qaarkood waxay ka dhigaan inay shirkiga shabbahdo ay arrinkaasi shirki inay shabah ku leedahay oo waatay qaarkood ku geeraareen ama ku gabiyeen yacbuduuna allaha khawfan min lada fallada qad cabaduu la rabbana walidaari lkhuldi sallawlaa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwasana yani bacdu suufiya waatay yidhaahdeen iyadoo arrinka ay dhaleecaynayaan waxay caabudayaan ilaahay naarta laba la yidhaahdo baqasho ay ka baqanayaan bay ilaahay u caabudayaan fallada qad cabaduu la rabbana marba hadday sidaas tahayna laday caabudeen naarta laday caabudeene ilaahay may caabudin walidaari lkhuldi sallawlaa lahu daarta daarulkhuldi ah oo jannada ah bay u tukadeene allah umay tukan shibhu qawmin yacbuduuna alwatana waxay yidhahdeen waxay shabbahaan duul sanamada caabudayoo kale ay shabah ku leeyihiinoo shabbahan warka noocaasina waa baail adilada waa ka hor imanayaa sidaynu horeba u sheegnay haddii darajo laga mudan yahay tahayna nebiyada laguma ammaaneen waxaa kaloo xadiiska markaa laynagu sheegay hijrada loo hijroonaayo ilahay dartii culamada qaarkood waxay sheegaan oo mashhuur agtooda ka ah xadiidku sabab buu leeyahay oo muhaajir ummi qays nin la yidhaahdo sidaa markii dambe lagu laqabay ayaa xadiidka sabab u ahaa bay yidhahdeen nin baa soo hijrooday waxaanu u soo hijrooday yidhaahdeen gabadh markaa ummi qays la yidhaahdo ayuu markaysagaa jeclaaday markaa gabadhii baa hijrootay gabadhii markay hijrooto gabadhii kasoo daba hijrooday markaa qasadka ugu weyne markaa hore uu soo kicitimayna waxay ahayd gabadhaas markaa sabab xadiikaas xadiiskan sababtaasaa markaa u ahayd sabab bay yidhahdeen sababulwuruud u ahayd aduu qisadu waa jirtaa oo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qisadu waa sugan tahay laakiin inuu xadiidka qisadaasi sabab u ahayd yadu ma asixin oo mid sugan ma aha siduu xafid ibnu xajarba sheegaayo oo wax markaa ariiqa oo markaa saxiixoo caddaynaya inuu markaa xadiidkan sabab u ahayd qisadaasi ma hayna buu yidhi almuhim xadiidku wuxuu sheegayaa haddii ruuxu hijroodo oo ilaahay dartii u hijroodana inuu waxa weeye hijrada niyada ajarkeeda inuu leeyahay hijrada in laga ajar siinaayo hadduu markaa wuxuu u hijrooday ay tahay adduunyo ama gabadh uu guursado hadday tahay wuxuu u hijrooday ee qasadkiisa iyo kicitaankiisa uu yahayna ee beledka gaalada uu uga yimi ay sidaas tahay ee beledka islaamka uu yimi ay tahay adduunyo inuu helo ama gabadh inuu guursado marka waxay noqonaysaa hijradiisu waxa uu u hijrooday xagga xukum ahaan ka noqonaysaa oo bimacnaa sawaab iyo ajar kuma helaayo hijrada walow markaa daaru kufri ha ka soo hijroodo daaru islaamna ha usoo hijroodeen hijraduna sideedaba waa intiqaal yani beled laga soo kicitimayo oo beled laga baxayo beled kale loo baxayo ayaa asal ahaan la yidhaahdaa marka waxa weeye noocyaal bayna culammadu u qaybiyaan waxaa se ugu weyn hijrada beled laga kicitimayo oo beled kale loo kicitimaayo ama loo hijroonaayo alhijra min daari lkufri yani ila daari lislaam ama min daari lxarbi daarta gaalada yani in laga soo hijroodo oo loo soo hijroodo daaruislaamka dhulka yani markaa muslimiinta loo soo hijroodo hijradaasna waa hijro baaqiya oo waa jiraysaa waatuu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam laa tanqaicu lhijratu maa qutila alcaduwu yani waxa weeye ama laa tanqaicu lhijratu xataa tanqaica tawbatu walaa tanqaicu tawbatu xataa taطulca shamsu min maqribiha yani hijradu ma go'ayso ilaa tawbadu goodo tawbaduna ma go'ayso ilaa qoraxdu galbeedka soo baxdo axaadiistaasina waa haabita ama xadiiska uu nebigu yihi sala allahu alay waslam laa hijrata bacda alfatxi waxaa loo jeedaa khusuuska maka hijro laga hijroodo madiine loo hijroodo ayaan jirin baa loo jeedaa sababtuna waxay tahay daaru islaam bay noqotayoo mar hadday daaru islaam noqotay makii oo muslimiintii ay furteen yani dib loogama hijroonayo ayaa laga tilmaamaya dib loogama hijroonayo ayaa laga tilmaamaya masaa'il kale culammada ay ilxaaqiyaanna waa jirtaa in beledu bidcaha laga hijroodo oo beledu sunnaha loo hijroodo in beledu fisqiga laga hijroodo oo beledu taacaha loo hijroodo ashyaada noocaasana culammadu marka waa ilxaaqiyaan marka hijroodka dhulka gaalada laga hijroonaayo oo loo markaa kicitimayo oo loo baxayo dhulka markaa muslimiinta waxay ku waajibtaa laba shardi in la helo shardiga koowaad waxay tahay in ruuxu sharaaicda iyo waajibaadka diinta aanu tamakuni karayn ama muujisan karayn ama waajibaadka diinta wax ka mida aanu ku dhaqmi karaynin waa shardiga koowaad oo laga mancinayo loo diidayo ama lagu dhibaataynayo shardiga labaadna waxay tahay waa inuu kari karaayo inuu hijroodo labadaa shardi haddii la helo culammadu waxay soo naqliyeen inay ijmaac tahay in laga hijroodaa inay waajib tahay waxaana ka mid ah yani marka alcallaama ibnu kasiir fii tafsiiri aayati nisa markuu aayadda nisa sharxayo ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard aayaddaa markuu sharxayo ayuu wuxuu odhanayaa labadaa sharti haddii la helo culammadu waxay ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihiin in laga hijroodaa beledka gaalada inay waajib tahay oo loo hijroodo yani beledu islaamka inay waajib tahay labadaa sharti ay ku waajibayso bilijmac culamo kale oo ijmaaca sheegayna waa jiraan culamo kale oo ijmaaca sheegayna waa jiraan marka rasuulka markaa daritaanka lagu daray waxaa laga tilmaamaya xagga taacada iyo itibaaca iyo raalli ahaanshaa la raalli gelinayo taas yadaabaa laga tilmaamaya taas ayaa looga jeedaa marka taana waa caynkaas niyada camal wanaagsan oo aan niyo u baahnayn yani waxa weeye luqsi baaba laga dhigaaye waxa weeye niyada lafteedu waa camal wanaagsan niyada lafteedu niyo uma sii baahna oo lama odhanayo wax wanaagsan niyada aad niyaysay waa camal wanaagsan marka niyada lafteeda waa inaad niyo kale camal weeyaan yaduba eh waa inaad niyo ula sii timaadaa waxaa ka dhalanaya tasalsul baa ka dhalanayo haddii niyo kastaa niyo u baahato waxaa ka imanaya inay nihaayaba lahayn marka sidaas aawadeed masalada caynkaasa luqs oo kalea laga dhiga inama alacmaalu binniyaat waxaa loo jeedaa sixada acmaashu asaxayso ayay niyada ku xidhan tahay mashaayikhda qaarkoodna waxay ku xambaareen sida xanafiyadaba xanafiyadoo kale kamaalkay ku xambaareen oo waxay dhahaan waa kamaalu lacmaal laakiin wejigaas waa laga raajaxsan yahay waa laga saxan yahay sababkuna waxay tahay in sixada acmaashu asaxayso in loo jeedo waayo sixada iyo kamaalka labada waxaa u dhowaansho badan xaqiiqada sixada ayaa u dhowaansho badan sixada ayaa u dhowaansho badan waxaysu mastaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal marka aan xaqiiqadu suuroobaynin oo ay laba majaaz tahay mid in lagu fasiro labada majaaska xaqiiqada u sii dhowaansho badan in lagu fasiro ayaa laazima baabkan hijrada waxyaalaha kale soo gelaya waxaa ka mid ah yani hijraanu almacaasi iyo hijraanu ahlilbidac iyo hijraanu ahli lmacaasi waalfisqi in laga hijroodo almuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu ayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam muhaajir waxaa kii ka hijroodo ka haayiray wuxuu marka isagaa ilaahay ka reebay ka hijrooday ayaa muhaajira buu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka taasi waa hijro iyadu markaa daa'imo yani iyadu markaa faralnimo badan oo hijrada yani markaa asalka waajibnimada badani waa in waxa xun ee gaalnimada iyo macaasida iyo fisqiga iyo bidcada laga hijroodo weeyaan mar labaadkana ehelkooda in laga hijroodaana waa kusii xigtaa oo yani markaysaga laga dheeraado yani dadka xumaanta samaynaya oo aan lala saaxiibin oo laga fogaado waxaa soo wariyey bu ihi xadiidka labadii marka imaam markaa imaam bukhaari iyo imaam muslim ayaa soo wariyey ee labadooda kitaab ugu sixo badnaayeen waana sidaa uu sheegayoo kitaab xadiis laga qoray oo kitaabka bukhaari iyo kitaabka muslim ka sixo badan ama la sixa ahi oo sixada kala simani ma jiro yacni culammaduna qabuul bay kula kulmeen waxaanay markaisagaa u qireen in laba kitaaboo saxiixa ay yihiin saasay u qireen labadooda haddii lasii eegana waxaa sii miisaan badan oo sii sixa badan bukhaariga alxadiis aani xadiidka labaad yani xadiidka labaad ee ka mid a axaadiista arbaciinka can cumara imaam muslim wuxuu ka soo wariyey can cumara cumar uu ka soo wariyey aydan lagu noqoy cumare radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam yacni wakhti annagu aanu fadhino rasuulka sala allahu alayh wasalam agtiisa ayuu cumar yidhi daata yawmin waxaanu fadhinay daata yawmin maalin maalmaha ka midaanu fadhinay ama waxa weeye yacni saacad muddo u saaxiibo maalin ka mida gudaheed baanu fadhinay ay fii saacatin daati muddatin min yawmin la yidhaahdo maalin maalmaha ka midaanu fadhinay ialaca yacni waxaanu wakhtigaa gudihiisa aanu fadhinay rasuulka agtiisa maalin maalmaha ka mida id talaca goor uu nagu soo baxay calaynaa korkayaga rajulun nin uu nagu soo baxay yacni mid shakli iyo muuqaal nin leh oo aanu yacni nin moodayno yacni inuu nin yahay oo bini aadam yahay aanu moodayno id talaca goor uu nagu soo baxay calaynaa korkayaga rajulun nin nagu soo baxay ninkaasoo shadiidu bayaadi siyaabi dharkiisa caddaantiisu ay daran yihiin oo dhar aad u cadcad sita shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgooduna ay daran yihiinoo aad u timo madow laa yuraa calayhi aharu safari ninkaasaan lagu arkaynin raad safar ama socdaal aan lagu arkaynoo wax safari aanu ka muuqan walaa yacrifuhu aanu garanaynin minaa xaalu annaga naga mid yahay axadun cidnaba aynay garanayn oo ruux naga mida ama bini aadam naga midina aanu garanayn xataa jalasa waa fadhiistay ninkiioo xataada ibtidaa'iya lagu fasiro ama gaayo lagu fasiro la yidhahdo danaa waa soo dhowaaday xataa jalasa ilamaa iyo uu ka fadhiisanaayay ayuu soo dhowaaday ila nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga intii ka ahaatay yani markaa uu fadhiisanayay yani nabiga yani markaa gaadhitaankiisa uu nebiga gaadhaayo yani markaa uu ag fadhiisanaya nebiga fa asnada waa tiiriyey ninku rukbatayhi labadiisii ruug wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi labadii ruugee nebiga sala allahu alayh wasalam buu ku tiiriyey oo labada ruug buu labada ruug u saaray damiirka rukbatayhi ku jiraayo hore waxay u noqonaysaa ninka rukbatayhiga dambena damiirku wuxuu u noqonayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam fa wadaca waa dhigay ninkii kafay kafayhi labadiisa kaf ama labadiisa cukur calaa fakhidayhi labadii labadii markaa bawde ee nebiga sala allahu alayh wasalam buu saaray culamada qaarkood fakhidayhi waxay u celiyaan damiirka calaa fakhidayi rajuli ninka ayaa labadiisii bawdo labadiisii cukur ama labadiisii baabaco saaray oo kafayhi iyo fakhidayhi labada damiirba ninkay u wada celiyeen sidaa culamada martayna waxaa ka mida nawowi baa ka mida turbishti baa ka mida maxamed ibnu saalex alcusaymiin baa ka mida culamo kalena waxay mareen fakhidayhi ida in loo celinaayo nebiga sala allahu alayh wasalam in loo celinaayo culamada hore qaarkood faa'iiday kala soo baxeen sida ibnu cuthaymiin oo kale waxay yidhaahdeen ta'adubka u edebsanayo ninka cilmiga doonayaa laga qaadanaya inuu edebsado yacni markaysagaa u fadhiisto hay-ad sidii mid wax baranaya oo inuu markaa labadiisa bawdo labadiisa gacmood saaraa nooc ta'adubaa ku jira marka faa'iido caynkaasabuu doono inuu ka istimbaado laakiin sida saxiixa raajixi waxay tahay fakhidayhi damiirka in loo celinaayo nebiga sala allahu alayh wasalam waayo waxaa soo arooray riwaayo xadiida oo markaysagaa weliba mutacadid oo kala duduwan oo calaa fakhaydayi nabiyi sala allahu alayh wasalam odhanaysa labadii bawde ee nebiga sala allahu alayh wasalam odhanaysa xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga waa ku caddaynayaa shuraaxda qaarkoodna macnaha noocaas ah waa caddeeyeenoo riwaayaadka qaarkood way ishaareenoo sidaa ku saarona wa qaala wuxuu yidhi yaa muxammadu kafaynka waxaa la yidhaahdaa waa labada markaysagaa yacni gacmood ee waxa weeye jalaqsatayda wixii ka horreeya ayaa la yidhaahdaa oo baabacooyinka iyo inta saraba ay ku jiraan cukuray malaa dadka qaar ku magacaabaan wa qaala wuxuu idhi yaa muxammadu muxammadow akhbirnii iga warran can ilislaami islaamnimada iga warran faqaala wuxuu idhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay alislaamu islaamku an tashhada an laa ilaaha ila allahu yacni waa inaad qirto weeye in mid la caabudo aanu xaq ahayn allah mooyaane wa anna muxammadan iyo inaad qirto in muxammadna rasuulu llahi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam inuu yahay wa tuqiima asalaata salaada aada oogto wa tu'tiya azakaata salaada aada taagto oo dhammaystirto wa tuqiima asalaata wa tu'tiya aada bixiso aad siiso azakaata zakadana ay mustaxiqiihaa ciddii mutaysatay aada siiso wa tasuuma aada soonto ramadaana ramadaan aada soonto wa taxuja aada xajido albayta baytullaahi alxaraamkana aada xajido oo qasadka maqsuuska ah ee loo qasdo baytullaahi alxaraamka ee arkaantiiyo shuruuda leh aada la timaado waa xajkii sharciga ahaa in istatacta haddii aad kari karto ilayhi gaadhista baydka la gaadhaayo sabiilan waddo haddaad u awoodi karto aad ku gaadho qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta run baad sheegtay waa runtaa facajibnaa waa yaabnay bay saxaabadii yidhaahdeen lahu ninkaasaanu la yaabnay oo talow maxay ula yaabeen yas'aluhu wuu weydiinayaa oo nebiguu su'aalayaa iiga warran buu odhanayaa wa yusaddiquhu waana u rumaynayaayo wuxuu odhanayaa run baad sheegtay markaa su'aasha uu weydiinayo iiga warran uu leeyahay waxay ka fahmeen inaanu garanayn bay u qaateen yacnii rumayntu u rumeeyeyna waxay ka fahmeen inuu garanayo yaqaanay labadii arrin baa dabeed iska hor yimiyoo yacni waa garanaya iyo ma garanayay labadiiba ka fahmeen labadii markay iska hor yimaadeen sidaasay ula yaabeen qaala wuxuu yidhi ninkii fa akhbirnii iiga warran can iliimaani iimaanka iiga warran qaala wuxuu yidhi an tu'mina waa inaad rumayso billaahi ilaahay waa inaad rumayso billaahi ilaahay waa inaad rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisa waa inaad rumayso wa rusulihi rasuulladiisa waa inaad rumayso rasuulladu ilaahay soo diray waa inaad rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada ana waa inaad rumayso wa tu'mina iyo inaad rumayso bilqadari qadarka aada rumayso khayrihi kiisa khayr kale aada rumayso ka bedelo wa sharrihi kiisa shar kalena aada rumayso qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii iiga warran can ilixsaani samafalka iiga warran qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam an tacbuda allaha samafalku waa inaad caabuddo allaha ilaahay aada caabuddo as-su'aalu mucaadun fi ljawaabi su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celinayo oo mid walba marka la yidhi kaa iiga warran kii baa noqonaya damiir u noqonaya ayaa noqonaya mubtadihi akhbirnii can ilislaam qaala an tashhada an laa ilaaha ila allah ay huwa islaamku an tashhada an laa ilaha ila allah akhbirnii can iliimaan ay huwa iimaanku an tu'mina billaahi yacni markaa tanna waa saas ileeg an tacbud allaha ixsaanku ay huwa ixsaanku an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabuddo saddexda meeloodba anta ku jirtaa masderyo weeyo iyadiyo ficilka ka dambeeyaa masder laga dhalaalin masderkaasaana noqonaaya khabarkii shahaadatu iyo iimaanun iyo cibaadat llahi saasaa macnuhu dhacaya an tacbud allaha ixsaanku waa inaad ilaahay caabuddo kaannaka taraahu aad allaha caabuddo xaal aad tahay mushbihan liman yaraahu sidii mid arkaayo oo kale mid shabbahaayo xaalaad tahay aada caabuddo fain lam takun haddaanad ahayn taraahu mid ilaahay arkaaya fainnahu ilaahay yaraaka waa ku arkaya qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay tii hore iimaanka wuxuu yidhi qaala sadaqta qaala faahbirnii can ilixsaan qaala an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak qaala sadaqta qaala faahbirnii can isaacati wuxuu yidhi waxaad iiga warrantaa buu ninkii yidhi qiyaamada iiga warran qaala wuxuu yidhi ma lmas'uulu canha ka la weydiinayaa qiyaamada xaggeeda laga waraysanaye la weydiinayaa ma ahaanin biaclama mid uga aqoon badan min asaa'ili ka weydiinaya ugama aqoon badna oo anaad ii weydiinaysa buu nabigu tilmaamayaa sala allahu alayh wasalam kaagama aqoon badni ee labadeennuba inaynaan garanaynin waa ka simannahay midkeenna ma garanaayo qaala faahbirnii can amaaraatiha waxau yidhi iiga warran can amaaraatiha calaamadaheeda iiga warran oo qiyaamadu calaamadaha ay leedahay wax iiga sheego iiga warran qaala wuxuu yidhi an talida rabbatahaa rabbatahaa sayidadeeda ama tii mudnayda lahayd inay dhasho wey tiiyada mulkinaysa lahayd ee sayidada u ahayd waa inay dhasho rabbatahaa iyo rabbaha labada mid walba riwaayada waa lagu soo wariyey rabbahana waxay noqonaysaa sayidkeeda waa kii lahaa rabbatahaana waa tii lahayd wa an taraa iyo inaad aragto weeye alxufaata kuwii cagaha caddaa ee alcuraata qaaqaawanaa ee alcaalata caydha ahaa ricaa'a shaa'i aryaha raaci jiray yatataawaluuna xaal ay isugu dharar dhiganayaan filbunyaani dhismaha ay isugu dharar dhiganayaanoo anaa kaa daar dheer iyo anaa kaa sar dheer iyo anaa kaa fooq dheer ay isugu faanayaan ruyada haddii basariyo lagu fasiro yatataawaluuna waxay noqonaysaa in la xaaleeyo haddii cilmiya lagu fasirona waxay noqonaysaa inaad ku ogaato inay isugu faanayaan oo isugu dharar dhiganayaan dhismayaasha uma intalaqa dabadeed ninkii waa socday oo waa tegey fa labisa mariyan waa sugnaaday mariyan wakhti dheer buu sugnaaday riwaayaadka qaar waxay sheegayaan ama nusakha qaar u qorayaan fa labistu mariyan wakhti dheer ayuu markaas sugnaa ayaan sugnaaday fa labisnaa maliyanna waa la midoo waxaanu sugnayn wakhti dheer ayaanu sugnayn oo bimacnaa ilaa saddex maalmood baa ka soo wareegay yani waktiga uu cumar nebigu sala allahu alayh wasalam u sheegi doono saddex maalmood dabadeed ayuu u sheegay sida riwaayada markaysagaa yani sunanka qaarkood soo wariyeen ay sheegayso uma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi muddadaa dabadeed wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysaa mani saa'ilu kumuu ahaaday ka wax i weydiinayey qultu waxaan idhi allaahu ilaahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisaa aclamu u aqoon badan ay min gayrihimaa cid kaloo dhanba uga aqoon badan qaala wuxuu idhi fainahu kaa i weydiinayay wuxuu isu'aalayay jibriilu jibriil weeye ataakum yucallimukum diinakum ataakum waa idin yimi jibriil yucallimukum xaalu idin baraayo diinakum diintiinna idin baraayo tan hore qudheeda xaal baa ku bannaano in la yidhaahdo jibriil weeye yani markaa xaal u ahaaday qad ataakum yucallimukum diinakum mid idin yimi xaalu ahaaday wuxuu idinku yimi yucallimukum xaalu idin baraayo diinakum diintiinna idin baraayo rawaahu muslimun muslim baa xadiidka soo wariyey waa muslim ibnu xajaaj ayaa soo wariyey xadiidkan waa xadiis faa'iido badan waxaana laga soo wariyey cumar bnu khadaab iyo abu hurayre labadaba waa laga wariyey xadiidka abu hurayra bukhaari iyo muslim labaduba waa soo wariyeen oo waa saxiixaynkuba waa isku waafaqeen xadiidka marka cumarna muslim baa la gaar noqday waxaanu ka mid yahay axaadiista muslim lagu caalaqay oo xadiidka abi hurayre ee saxiixaynka ku sugan baa ka xoog badan xagga lafdigana farqi yar baa udhaxeeya almuhim xadiidku waa saxiix sida jamaahiirta culamadu mareen xadiidka kale la ysla ogol yahay sixadiisana furuuqda udhaxaysa ma badna xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in saxaabadu iyagoo nebiga la jooga oo nebiga la fadhiya sala allahu alayh wasalam nin ku soo baxay waxaa lagala baxayaa oo laga qaadanayaa ardaydu inay caalimka markaysagaa yacni la joogaan oo la fadhiistaan haddaynay dhibaataynaynin oo dhib aynay ku noqonaynin oo ay ka faa'iidaystaan inay tahay mid wanaagsan oo mashruuca waxay markaa uu sheegay cumar nin baa nagu soo baxay buuri iyagu marka asal ahaantiisa inuu malag ahaan jiray markaa may garanayn daahirka markii wixii uga muuqday markaa ku warrameen oo ay markaa sheegeen alam tara anii daahiriin wa ananii calaa maa bada xataa yaquuma daliilu waxay yidhahdeen ninkaasi wuxuu ahaa nin dharkiisu aad u cadcad yihiin timihiisuna aad u madow yihiin oo bimacnaa ciro iyo boodh iyo waxyaalo la mida marka ayna lahayn ninkaasi raad socdaal ama safar kama muuqanayn oo ruuxa safarka ah waxaa la yaqaanaa dee boodh iyo timuhu inay ka cambusmaan iyo dharku inay ka uskagoobaan iyo umuuro badan baa markaysaga calaamaadaa ka muuqda marka waxaa la moodaa muuqaalkiisa markay arkeen waxay u qaateen kaannahu yani markaa nimaan safarba ahayn inuu yahay haddana maca dalik cid ka mida markaysaga ciddii raggii meesha joogay cid garatana markaa waa la waayay walaa yacrifu mina axad ruux asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida ee goobtaa markaa joogtay oo garanayay markaasna ma jirin ninkii wuxuu soo socdaba nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu soo hor fadhiistay nebigana sala allahu alayh wasalam labada ruug buu labada ruug u saaray taasna waxay ku tusinaysaa dhowaanshaha uu nebiga sala allahu alayh wasalam ku dhowaaday marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye cilmiga lagu dhowaado ayaa laga qaadanaya oo cidda cilmiga laga qaadanayo lagu soo dhowaado waxa kaloo uu ninkii sameeyey ninkii wuxuu saaray labadiisa baabaco wuxuu saaray labada bawde ee nebiga sala allahu alayh wasalam buu saaray taasna waxaa laga qaadanayaa mar haddii riwaayo saxiixoo sidaa ufasiraysaa jirto tafsiirkaasaa raajixa sidayn hore waa soo sheegnay waxaana laga qaadanayaa hay-adda noocaas oo kale ah in waxa weeye caalimta lagu sameeyaa inaynay markaysaga manqaso iyo meelka dhac midnaba inaynay ku ahayn ayaa laga qaadanaya wuxuu markaa kula khitaaba uu yidhi ya muxamado muxamadow akhbirnii can lislaam maadaama hay-addu iyo qaabkuu yimi qaabkuu yimi qaab aan la garanaynin oo saxaabadu marka aynay garanayn uu ahaa kulama khitaabin wasfigii nebinimada iyo rasuulnimada ee sidii waxa weeye acraabta ama reermiyigu markay nebiga u yimaadaan ula hadli jireen ay odhan jireen muxamadow bay ku yidhi yaa muxamado uu sidaas ku yidhi islaamnimada iiga warran buu yidhi waxaa laga qaadanayaa masaa-isha yacni weydiinta la weydiinaayo masaa-isha ummaddu u baahan tahay caamka ah in waxa weeye cid kale inay ka faa'iidaysato daraaddeed in caalimka loo weydiiya inay bannaan tahay oo ruuxu isagoo garanaaya inuu su'aalo si ay markaa uga faa'iidaystaan markaa dadka dadweynuhu uga faa'iidaystaan inuu weydiiyaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya lagala baxaya waayo jibriil waa garanayay waxaanu u weydiinayay si ay dadku uga faa'iidaystaan oo uu markaa uga bartaan oo arrinkaa faa'iida uga qaataan islaamnimada iiga warran buu yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa masaa-isha muhimka ah in si gaara loogu dadaalo waayo masaa-ishan wada weydiiyey dhammaan waa masaa'il muhima nafcigeeda iyo waxtarkeeduna uu caam yahay ugu horrayn wuxuu weydiiyey islaamnimada nebiguna wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam arkaantii islaamkee shanta ahayd buu ugu jawaabay oo in islaam la yidhaahdo shanta rukni ama shanta tiira islaamka ee xadiiska markaa soo socda ee saddexaadna uu inoogu iman doono xadiiska cabdullaahi bni cumar in sha allah bunuya alislaamu calaa khamsin shantaasuu nebigu ku jawaabo islaamnimadu inay tahay shahaadataanka in la qiro labada shahaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waana isku rukni labada shahaado allah waxaa loo qirayaa waxdaaniyo uu keli la yahay cibaadada la caabudaayo inuu xaqu leeyahay uu keli la yahay afcaashiisa iyo rubuubiyadiisa rabbinimadiisa uu keli la yahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa marka waxdaaniyada ilahay in la qira waxaase ugu sii horaysaa oo ah yani markaa shahaadadu laa ilaaha ila allahu ay sariix ku tahay oo mutaabaqo kugu tusinaysaa in cibaadada rabbi in loo keliyeeyo loo gaar yeelo oo cid kale in la caabudo aynay ahayn isaguun uu yahay ka xaqa u leh in la caabudo ciddii kale la caabudana ay baatil tahay laa ilaaha ila allahuna macnaheedu waxa weeye laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane ama laa macbuud laa ilaaha ila allahu ay laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane taqdiirka xaq la qadarayaana waa lagama maarmaan yacni khabar laga dhigiyaa sifo laga dhigayaa oo khabarkii laga dambaysiiyaa mutacallaq laga dhigayaa yacni mutacalliq laga dhigayaa kii laga dhigaba in xaq lagu daraa oo la qadara waa lagama maarmaan waayo xaq haddaan la qadarin macno baatilaa ka soo baxaaya allahna wuxuu inoo sheegay cidaan allah ahayn oo dadka qaar caabudeen inay jiraan baatilnimana ay ku caabudeen fma agnat canhum aalihathm alatii yadcuuna min duuni illah waxba kamay anficinoo waxba kamay tarin macbuudaadkooday allah sokadii caabudayeen waxay ka anficeen ma jirta buu ilaahay yidhi marka waxa la sugay inay caabudayeen laakiin waxay u taraan aynay jirin waxay u tareen aynay jirin marka baail baa lagu caabuday sida aayadda kaleba ilaahay ku sheegay dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi albail yacni ilaahay waa ka xaqaa allah sokadii waxa la caabudaana ee rabbi ka soo hadhaa waa baatil weey ama rabbi ha lala caabudo ama iyagaba cibaadada ha loo gaar yeela ciddii kale ee la caabudaa ama allaha lala caabudaa ama gaarba loo caabudaa ee allah ka soo hadhay waa baatil marka waxa weeye waxaa lagu kala farqiyey cibaadada allah la caabudayo iyo cibaadada cid kale la caabudaayo xaqnimiyo baatilnimaa lagu kala saaray oo allah cibaadada la caabudayo xaq inay tahaa laynoo sheegay cibaadada hayrkii la caabudayna inay baatil tahaa laynoo sheegay marka taqdiirka xaq la qadarayaa sidaasay lagama maarmaan u tahay haddii kale macno baaila ka soo bixi haddii la yidhaahdo mid la caabudaaba ma jiro wujuudka ma jiro gudihiisa ma jiro allah mooyaane waxay noqonaysaa cid kaleba lama caabudin bes cibaado un haddaad la timaado ilaahay bay tumaatigaan isaga dhic bay macnuhu ka soo bixi macnahaasina waa macno bailo waxdatulwujuudki iyo waxyaalaha ay ku dhaceen weeye oo in markaa ay yidhaahdaan yani markaa cibaadada yani dadkoo dhanba ay isaga xukumaan markaysaga inay allahun caabudayaan waa mid baila yani kufrina ah waayo ilaahay mushrikiin buu inoo sheegaya dad ilaahay sokadii uu caabuday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah yani waxaa laynoo sheegay qaar xataa hawadooda ilaah ka dhigtay oo caabuday baa laynoo sheegay ilaahna macnihiisu waxa weeye macbuud weeye waa ka la caabuda weeye ilaah macnihiisu khaaliq ma aho ka wax abuura ma aha iyadoo ilaaha xaqa ama macbuudka xaqa ahi uuna yahay khaaliqa xaqa uu yahay haddana markaa tafsiirka kelmadda ilaah marka la fasiraayo macnaheedu waxay tahay waa macbuud waa kii la caabudaayey weeye kii bail lagu caabudo ilaah baa lagu ilaaqaa kii xaq lagu caabudayna ilaah baa lagu ilaaqaa laakiin waxa weeye ashyaada ilaahay ka soo hadhee la caabudo iyagu waa bail dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min dunihi lbailu siduu allahba sheegay tafsiirka kalimatu tawxiid laa ilaha ila allahu inuu macnaheedu yahay cibaadada rabbi in loo keliyaynayo khulaaso ahaan sidaasaynu u tilmaanay se waxaynu kusii siyaadin doonaa sharaxa aynu taa sharxayno xadiidka dambe bunya alislaamu calaa hamsin maadaama xadiidkani dheer yahay dib baynu tafaasiil kale u yara dhiganaynaa oo bal hadda dadka ku qaldamay tafsiirka tawxiidka yacni markaa aynu caddaynaynaa qowlkoodu inaanu saxnayn in sha allah marka marka koowaad waa in la qiraa yani mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane anta an laa ilaaha ila allahu ka horayse an ee tashaada ka dambaysaa waa mukhafafa min ahaqiila weeye annahu bay u dhiciyo shacnigiiyo xaalku laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah se in la caabudaa waa xaq hayrkiisa in la caabudaa waa baail macnuhu waa saas qaybteeda labaad shahaadada waa ana muxammadan rasuulu llah iyo in la qiro inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay shahaadada qirista la qirayaa waxay koobsanaysaa in qalbiga laga caqiideeyo laga rumeeyo afkana lagaga dhawaaqo rumayntaa qalbiga laga rumaynayaana yaqiin waa inay noqotaa si hubaala in loo rumeeyo oo aan laga shakinin oo laga run sheegaayo yani markaa waa inay sidaas noqotaa ikhlaas iyo ilaahay dartiina waa in looga jeedaa yani markaa odhadka la odhanaayo afkana waa in lagaga dhawaaqaayo laga qiraa wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh waa in la qiraa oo la caqiideeyaayoo la rumeeyaa lagana run sheegaa afkana laga yidhaahdo iyadoo ilaahay loo saaf yeelayo qiritaanka iyo camalkaas shahaadada ah inuu muxamed rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yahay muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahayna waxay koobsanaysaa bay culamada qaarkood yidhahdeen afar umuurood waxay koobsanaysaa taacatuhu fima amar wa tasdiiquhu fima ahbar waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar wa an laa yucbad allahu ila bima sharac siduu markaa sheekh moxamed baa usuulu halaasaha ku sheegaayo waxay koobsanaysaa risaalada nebiga loo qirayaa sala allahu alayhi wasalam waa in lagu ateeco wax alla wuxuu rasuulku amray sala allahu alayh wasalam oo wax kasta uu yidhi sameeya waa in la sameeyaa wax kastuu faray waa in la farsoomaa oo la fuliyaa wax kastuu reebayna waa in laga reebtoomaa oo laga dheeraadaa وتصديقه فيma أخبر wuxuu war sheegayna waa in la rumaystaa ha ahaado war tegay ama war soo socda ama mr yani war jooga ku doonaba ha noqde wuxuu war ka warramay نebi mحamed salى الlahu عalيه وasلم waa in la rumaystaa وأn laa يucbad الlah إila bma شharc waxay kaloo laaزimsanaysaa inaan allah la caabudin wuxuu nebi muxamed sala allahu alayh wasalam sharciyeeyey mooyaane wax kale waa inaan allah lagu caabudin waxa ilaahay lagu caabudayaa waa inay tahay wax nebi muxamed lagala kulmay sala allahu alayhi wasalam waa inay sidaas tahay oo uu carabkiisa ama ficilkiisa ku sharciyeeyey waa inay tahay waxa uu carabka ku sharciyeeyey waxaa la mida wuxuu ficilkiisa ku sharciyeeyeyna waa la mid marka culammadu waxay yidhaahdeen diinta islaamku laba asal oo waaweyn bay ku dhisantay asalka koowaad waxa weeyaan an laa yucbada ila allahu waxdah waa inaan ilaahay mooyaane cid kale la caabudin asalka labaadna wuxuu yahay wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waa inaan allahna lagu caabudin wuxuu sharciyeeyey mooyaane wax kale labada asal waxaa lagala soo baxay labada shahaado ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaa laga qaadanayaa in allah oo keliya la caabudo wa ashhadu anna muxamadan rasuulu lahna waxaa laga qaadanayaa allah waxaa lagu caabudayaa inay tahay wax nebi moxamed laga qaatay oo lagala kulmay ee wax layska samaystay ama la yska abuurtay waa inay noqon labada asal haddii midkood la khilaafo yani camalkaasi asixi maayo haddii asalka koowaad la khilaafo ilaahay cid kale lala caabudo shirki iyo gaalnimaa imanaysa ama shirkul akbar ha ahaado ama shirkul asqar ha ahaado haddii asalka labaad la khilaafo ee allah lagu caabudo waxaanu rasuulu llahi moxamed sala allahu alayh wasalam laga haynin oo aanu sharciyaynna markaana bidcay noqonaysaa markaa taasina maqbuul ma aha oo lama aqbalaayo waxaana ka soo baxaya labada shardi ee camalka saalixa loo shardiyo alikhlaas walmutaabaca waxaana ka soo baxaya labada su'aaloode qiyaamada dadka la weydiinayo oo ah maada kuntum tacbuduun wamaada ajabtum lmursaliin oo abulcaaliy iyo qataada taabiciinta qaarkood waatay yidhaahdeen sida labadaa taabici oo kale laba su'aalood dadkoo dhan waa la weydiinaya aakhiro kuwii hore iyo kuwa dambe mas'alataana yus'alu canhuma alwaluuna walaakhiruun labadaas su'aalood waa maxay maada kuntum tacbuduun wamaada ajabtum lmursaliin yacni yaa caabudi jirteen ma allaahoo qura mise cid baa la caabudi jirteen mise cid kala caabudi jirteen wamaada ajabtum lmursaliin rususha maxaa ugu jawaab celiseen oo ugu jawaabteen labadaas su-aaloodee la weydiinayaana waa ka soo baxaya ويوم يناadيهم فyقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناadيهم فyقول ماذا أجبتم المرسلين وتقيم الصلاة iyo صaلاada inaad dhammaystirto oo taagto oo mid qawiimo oo toosan ka yeesho sidee salaadii loo toosinayaa waxaa loo toosinayaa arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeedii baa la dhammaystirayaa oo la kaamil yeelaya waxaanu nebigu amray sala allahu alayh wasalam inuu waxa weeye siduu isagu u tukanayay in loo tukaduu dadka amray salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada qaabka ii aragteen inaan u tukanaayo oo kale u tukada ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam salaaduna waa rukunka labaad ee arkaanta diinta ka mid ah shahaadataanka marka laga yimaadana arkaanta diinta yadaa ugu mudan salaadu labada shahaadun baa ka horeeya haddii waxa weeye salaada ruuxu aanu tukanin hadduu waajibnimadeeda dafiro amaba salaaddii iska kibriyo oo xaqiro ama ku dheeldheelo muslimiintu waxay ku kulansan yihiin ruuxaasi inuu gaal yahay salaaddii baabuu ku istiizaayay ama waa ku dheeldheelay ama waa iska kibriyayoo marka suimaanaa dabadayda ka sarraysiiya wejigayga ama madaxayga waa mucaanid amaba waajibnimadeedu dafiray kaasi gaal weeye muslimiintoo dhan baana isku waafaqsan inuu gaal yahay waana kaafir murtada weeyi hadduu waajibnimadii salaada qirsan yahay oo uu salaadii uga tago yacni wahsad iyo wax la mida uu uga tago waxaan cudurdaar u noqonaynin oo uu isku ciilka ambiyayo salaada uu ka tegay uuna qirsan yahay inuu dembaabay markaa qudheeda waxaa la ysku hayaa gaal ma yahay mise waa muslim baa la ysku hayaa oo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markaa lafteeda waa gaal oo milladda waa ka baxay islaamka oo muslim maaha kaasi hadduu dhintabay yidhaahdeen xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo lama maydhaayo laguma tukanaayo yacni waxa weeye baktigiisa muslimiinta meel lagulama aasiyo culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen inuu faasiq yahay fisqigiisu aad u xun yahay oo ka sinada markaa sinaysta iyo ka khamriga cabbe iyo ka muslimka laayo intaba inuu ka daran yahay waa la garanayaa ha yeeshee milladda intaa kagama saarayno kufrisa waa looga baqaa iyo khaatima xumo waa looga baqaa hadduu sidaa caadaysto ayay culamada qaarkoodna yidhaahdeen nabiguna sal allahu alayh wasalam axaadiista qaar buu ku sheegay yani ruuxa salaada ka tagaa inuu gaal yahay man taraka asalaata faqad kafar ruuxa salaada ka tagaa waa gaal baa nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam rukunka saddexaad sekada inaad bixiso oo cidda mutaysatay aad siiso sekaduna waa xaq markaa waajibo xoolaha ka waajiba waxaynay sekadu uqaybsantaa zakaatulmaal iyo zakaatulbadan oo zakaatulbadanku sekada jidhka ka waajibtaa waa sekada markaysaga yani zakaatulfitriga la yidhaahdo ee ramadaan markay dhammaato yani subaxa ciidda ama habeenka ciidda la bixiyo waa seko yani markaa jidhka laga bixinayo sekada kalena waa zakaatulmaalo xoolaha laga bixiya noocyo xoolaha ka mida ayay ka waajibtaa zakaatulmaalku nisaabo iyo shuruudda inay leeyihiin oo shuruuddaa marka la helay waajibtaa cidda la siinaayana ilaahay baa sheegay oo sideed qolo oo suuratu tawba lagu sheegay ayaa markaa la yidhi sekadaas siiya inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha alaaya aayadda dhammaystir marka waa xaq maaliya waxay ku soo xigtaa salaaday ku soo xigtaa iyadana culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu markaa zakadii ka tago oo waajibnimadeedii qirsan yahay inuu dembaabayna ogsoon yahay markaa lafteeda waa gaal bay culamada qaarkood yidhahay mar hadduu sekadii bixin waayo laakiin waxa raajixoo qawiya ama xoog badan faasiq ha ahaadee milladda inaanu ka baxayn baa raajixoo qawiya sidaasaa saxiixa waana sida jamaahiirta ahlu sunnuhu ay mareen waxaana u daliila axaadiis dhowra oo saddex xadiis oo nabiga sala allahu alayh wasalam ka sugan baa u daliila inaanu ku gaaloobayn mujarad manci zakaa saddexdaa xadiisna waxaa ka mid ah xadiiskii bahz bnu xakiim waman manacaha faina aakhiduha washatra maalih waana xadiis xasanah asxaabu sunankaa soo wariyey waxaa ka mid a xadiiskii markaa muslim saxiixa kusoo wariyey manacaha bnu jamiil yani ma yanqimu bnu jamiil ila anahu kana faqiira faaghnaahu llah ibnu taymiya wuxuu yihi raximah llah yani waxa wey falam yaxkum bikufrihi walaa amara biqatlih markii la yidhi ibnu jamiil ninka la yidhahdaa zakadii manciyadoo bixin waayey nebigu sala allahu alayh wasalam gaalnimadiisa ma xukuminoo waa gaal ma odhan dilkiisana ma amrin marka inaanu murtad ahayn baa laga qaadanaya xadiis kaloo muslim saxiixa kusoo wariyeyna daliil buu yahay wa tasuuma ramadaana ramadaan aada soonto soonka ramadaan la soomayaana arkaanta islaamkay ka mid tahay waa rukniga afraad ruuxa markaa ramadaan soomi waaya isagoo waajibnimada qirsan aan markaa cinaad iyo iska kibrinna aan la imanaynin wujuubkii soonkana aan dafirina qirsan ee soomi waaya cudurdaar la'aan u soomi waaya culammadu waxay isla ogol yihiin sida imaamu dahabi uu ku sheegayo kitaabu lkabaa'ir inuu saaniga sinaysta iyo ka khamriga cabba inuu labadaba ka xun yahay kaa ogaan isaga afuray ee soomi waayay cudurdaarna aan lahayn ka khamriga cabba iyo ka sinaysta labadaba waa ka xun yahay marka waciiddo iyo goodiyo soo aroorayna waa jiraan oo waxaaba goodi ku soo arooray dadka soomanaa ee maalintii oo dhan afxidhnaa oo iyadoo qorraxdii aynay saani u dhicinoo wax la soo jeedo qayb ka midii soo jeedo dadka afura ayuu nebigu sheegay in waxa weeye la ciqaabayo oo cadaab la cadaabayo uu nebigu sheegay hadda maalintii o dhan waa afxidhnaa bal ka warran midaan markaysagaa maalintii oo dhan daaqayay ka warran oo xurmadii ramadaan meel kaga dhacay oo yacni markaa wax iska cunayo wax iska cabbaaya ilaahay ha ka baqaan dadka markaa soonka xurmadeeda meesha kaga dhacaya ee la badrheedhaaya inay wax iska cunaan oo wax iska cabbaan oo weliba aan qarsanayna muujisanaya ilaahay ha ka baqaan oo rabbi ha u toobad keenaan intaan la qaban war geeridu waa dhowdahay goor lagu qaban doono ma ogid caawo inaad gaadhi doonto ma ogid waa rabbi u toobad keeno ilaahay u noqo oo intay goori goor tahay istaba qabo wataxuja albayta baytka waa inaad xajido xajkuna wuxuu ka mid yahay rukunka shanaad ee arkaanta islaamka ka mida waxaanu ku xidhan yahay waajibnimadiisu in la awoodi karo ayuu ku xidhan yahay in la xajiyo oo istitaaca inay jirto ayaa markaysagaa loo shardiyaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila xajkuna cimrigii hal mar buu ku waajibaa ruuxa alxaju maratn yani famaa zaada fahuwa taawuc yani xajku waa hal mar cimrigii mar buu waajibaa qofku markuu qaan gaadho laga bilaabo ilaa intuu ka dhimanayo hal mar buu ku waajibaa inuu xaj la yimaado wixii ka ziyaadihii waa sunnay u noqonaysaa wakadalika cumrada lafteedana culammadu waa isku khilaafeen iyadu ah ma waajib baa mise waa sunna laakiin sida raajixa iyaduna waajib inay tahay weeye cumraduna oo hal mar in la cimraystaa inay waajib tahay ayaa qawiyo raajixa marka arkaanta islaamka ee shanta ah ayaa islaamnimo la yidhaahdaa islaamnimo yani markaa shanta rukni baa la yidhahdaa qaala sadaqta facajibna lahu yas'aluhu wayusadiquh halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk wsal llahu ala muxamed wala ali muxamed waxaynu joognay xadiiskii dheeraa xadiiu jibriil ama xadiis cumar bn khaaab marka waxaa kale uu nabiga weydiiyey sal llahu alayh wasalam ahbirnii can liimaan iimaanka iga waran dadna nabigu wuxuu u sheegay sal llahu alayh wasalam arkaantii iimaanka ee lixda ahayd ayuu u sheegay an tu'mina biاllahi وmalaaئikatihi وkutubihi وrasulih wاlyوم الآkhiri وan tu'mina bاlqadri khayrih وasharih arkaanu imaankii lixda ahaa weeye markaana wuxuu yihi run baad sheegtay alimaan mar waxaa la isweydiiyaa usuusha iyo arkaanta uu leeyahay marna waxaa la isweydiiyaa tacriifkiisa iyo macnaha markaysagaa uu faa'iidaynaayo ee lagu qeexaayo ama lagu sharxaayo marka hadda waxaa looga jawaabay arkaantii iimaanka iyo usuushuu lahaa oo inay lixdaa rukni ama lixdaa tiir uu leeyahay ayaa markaa uu nebigu sala allahu alay waslam ku jawaabay marka laakiin tacriif guud la tacriifinaayo iimaanka waxay ahlu sunna hor jamaaca yidhahdaan iimaanku waa qawl iyo camal ama waa qawl iyo camal iyo ictiqaad yani waxa weeyaan in afka marka lagaga dhawaaqo sida in laga ashahaato afka in qalbiga laga ictiqaadiyo laga rumeeyo in xubnaha laga camal falo camal wanaagsan oo khayr iyo taacaada laga sameeyo intaasoo dhan buu markaa iimaanku koobsanaya iimaankiina shay keliya maaha umuuro badan buu saa uga kooban yahay waatuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaha ila allah وأdناها imaadة الأdى عن الطريق والحayاء شhuعبة min الإيمان نبgu slى الlaه عليه وsلم waxa uu sheegay iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa qaybaha iimaanka ugu saraysa orodka la odhanaayo laa ilaha ilا الlah in laa ilaha ilا الlahu la yidhaahdo qaybaha iimaanka waa qaybta ugu mudan ama ugu fadilan ee ugu saraysa وأdناha imaadة الأdى عan الطريق waxaana qaybaha iimaanka ugu hoosaysaa in waddada laga baydiyo waxa dadka dhibaaya waalxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka xadiidkaa laftiisa waxa uu ku tusinayaa iimaanku inuu ka kooban yahay yani wax qalbiga ka dhacaya iyo wax afka laga odhanayo iyo wax xubnaha laga samaynayo wixii afka laga odhanayay waxaa laga tusaaleeyey qawlu laa ilaha ila allah iyadoo labada qawlba soo gelayaan in afka laga yidhaahdo iyo in qalbiga laga yidhaahdo qawlulqalbi iyo qawlulisaan camalka qalbiga ka dhacayana waxaa laga tusaaleeyey walxayaau shucbatu min aliimaan oo xishoodkii qalbiga laga xishoonayaa raadkii xishoodku lahaana xubnaha ayuu ku yani markaas saamaynaya lakiin qalbigu ka imanaya marka camalkii qalbigana xishoodkaa laga misaaliyey xubnaha markaa camalka laga samaynayo ee shaqooyinka xubnaha laga qabanayona waxaa laga tusaaleeyey wa adnaaha imaadat lada can ariiq qaybaha iimaanka waxaa ugu hooseeya in waddada laga baydiyo waxa dadka dhibaaya idan waxaa ka soo baxaysa inuu iimaanku qawl iyo camal iyo ictiqaad intaba yahay taas waa tacriifka guud marka la tacriifinayo haddaanu qofku qalbigii ka ictiqaadsanayn afkaaba ka yidhaahdee muumin ma noqonaayo oo iimaan qofka anfacaya fi laakhira yani iimaankaasi ma وmin الnaasi man yaqulu amana biاllahi وbاlyوم اlآkhir وma hm bimuminiin baa ilah yidhi iyagoo afkii ka ashaahatay munaafiqiintu ayuu haddana ilaahay wuxuu sheegay inaynay mu'miniin ahayn hadduu qalbiga ka garanaayo qalbiga ka yaqiinsan yahay laakiin afka ka dafirana markaana mu'min ma noqonaayo wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa baa ilaah yidhi fircawn iyo kuwo kaloo la socdayba ilaahay wuxuu inoogu sheegay inay afka ka dafireen xaqii laakiin nafahoodu ay yaqiinsatay marka yaqiinta nafahoodu yaqiinsato si hubaala ay arrinkaa u garanayaan inuu xaq yahay waxba umay tarin mar hadday afka ka dafireen aayad kale waatuu ilaha yidhi fainahum laa yukadibuunaka walakina alظaalimiina biaayaati illahi yajxaduun marka iimaanku yani saddexdaa qaybood buu ka kooban yahay lidkiisoo gaalnimada ahina saddexda qayboodba waa leeyahay oo gaalnimadii waa lagu gaaloobaa caqiido iyo ictiqaad la rumeeyey walow yaan laga dhawaaqinin